bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal asar fayla weybaha kala wadasaana barnaamijkii xog waran oo aysan garambolba jimaace xilan oo kaleysan ku dhegeystaaseen idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada tanbaydhabo qodobada aysan barnaamijka xog wararka idaacadda raadiyo baydhabo hasarnimada aysan ka dhegi doontaan weyba kumadaha guddigii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee maxamed xuseen rooble uu xil saaray intiiu ku shaqeeyaan doorashooyinka dalka oo kulun lawaaladii ee qaramada midoobey dowladda soomaaliya oo ku hadlay duulimaadyada ee reedan bilaawada doona ee kenya iyo soomaaliya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo usuuni sheegay intii ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo askari doogna owla diyaari saasaatou barnaamijka weyba ka dhegi doontaan uus xukuumadaha kululin ku hadlay mustaqbalka bulshada gobolka sooli ee gobolada sooliyo sanaag oo geekalka qabadiyo magaalada muqdisho ee caasimada dalka saasaato qodobadaysa barnaamijka hantiunu ka guda jarnaysan ka dhegi doontaan weyba xukuumadaha wariyeen hirig maamulka galmudug oo xaaladiisa laku deeriyahaya saasaato barnaamijka waybaysan ka dhegi doontanaa unanaasin gudbi doona etoobiya oo hay-adaha gargaarka kaedayti intiiyo hubgelihayaan gobolka tigre qaxooti gubi xerada iyo ka jareen oo xabsiga laintahaabay qodobadaas iyo intiiuna barnaamijka guda jarna walehani korora yaa barnaamijka ka dhegi doontaa insha allah asarfayla mar kale dhegeystayaal barnaamijka web waa barnaamijkii xog waran ee idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada tanbaydhabo qodob kuusan korey weba usnagaday guddigii farsamada ee arrimaha doorashooyinka ee usu dhowaantag magacaawey ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo geedka magaalada muqdisho kulanka lawaalada saraakiil sarsare ku socotay qaramada midoobey guddiga farsamada iyo kooxda ku socotay qaramada midoobeyba ku hadaleena arrimaha doorashooyinka gaar ahaan isuduwowka iyo madaynta howlaalka taageero dadaalada ra-iisul wasaare rooble iyo hirgelinta doorasho dahafuran taasoo kudhiida guud ahaan dalka lamada dhinna weyba isla qaadadeena muhiimada xiligan yeelata dardargelinta halaanka xanaanka doorashooyinka maadaama heshiiskii dhowaantan la saxiixay ee usa dhikaayi intii saddex bilood gudaaj oo muddo kasaman laka qabado doorasho dalka kooxda kusootay qaramada midoobey baa xubno guddiga ambalan qaaday kula shaqeeyowka howlooka eedan hirgeliyowka doorashooyinka oo liin egmaday ra-iisul wasaaraha kulanka weyba qeyb ku haa ee kulanka weyba qeyb ku haaya guddiga farsamada iyo bilaabeena magaalada muqdisho kaasoo ka dardargeli doonaan howlaha doorashooyinka la xil saaray ra-iisul wasaaraha guddiga farsamada iyo weyba ku shaqeey doonana sidii meelo liin ku saara lahaaye sidii meelo liin ku saara lahay madmadowga ku jara doorashooyinka dalka taasoo liin ku fadhiyay intii ra-iisul wasaaraha usuqa wada doorasho xalaale laka wada qanacsaniyey sida usa dhikaayay heshiiskii labaad iyo todobadii mey ee sanadkan ee balilahadhaaf iyo kaweelada madaxda maamul goboleeda iyo dowladda federaalk soomaaliya oo magaalada muqdisho usu kudhi dhinaga kale dowladda soomaaliya weyba ku hadlay duulimaadyada reed liinbilaabo doona ee kenya wasiirka gaadiidka ee duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax weyba sheegay intii farsamo ahaan farsamo ahaan liinfuri hawada soomaaliya duulimaadyada ku kooyow kenya wasiirka weyba intaas ka daray intii ka ekin awood ahaan dhanka farsamada meelasoo la kajaangooyo siyaasada iyo dowladda qaabilsanta wasaaradda arrimaha dibadda weyba meelasay diban bilaawda eray duulimaadadii tooska hayay lamada wadan kenya iyo soomaaliya markii dowladda kenya iyo qaadii xayiraadii hakarogdii baliimey xiligan weli ku dambeeyay duulimaadyada ku kooyaan soomaaliya weyba seedo kodaana nairobi weybana saasaad ee intaas ka darana caqabado weyn ee dadweynaha siyaabo kala duwan taasoo socdaalka iyo dhibaato ka qabeen dadka shacabka ee labada wadan dhexeeya xiriirka lamada dal waybaa sii xumaaday dhowrkii sana an kada dambeeyey iyoo lamada dhinaba madbakan ka kale ka-eedayaay mas-uuliyadda dhibaatada ku teegan lamada wadan wayba jira khasaaro hadeeri ganacsatada ee dowladda lamada dal inkastoo oo weli la hansaarna cadeymo iyo qeybo sida gaarka iyo antaabadeen dhinaga kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya weba uuse sheegay intii dowladda soomaaliya aan askarayna owlaad wasiirka weba sheegay intii owlaada dastuurka ninsiyaana intii la hira waana erosaasatowna haddiiuu ku yiri intum ishan sano jar bayaanka wayba ambananayna erey intii arintaasi marnamo suurgal ahayna wasiirka gaashaandhigga oo arintaasi ku hadala codsi qodobka labaatan iyo sagaalaad waxaa lagu taxay waxyaabaha xuquuqda caruurta ay leeyihiin waxyaabaha ay leeyihiin inay helaan cuniga markuu dhasho waxaa loo baahan yahay marka ugu horreysaba magac oo fiican shareecada islaamkana ay qabto in la siiyo magacaas waa magaca la rabo inuu ku noolado adduunyada intuu joogahay jooga joogayo oon lagu yaqaano magacaa waxaa soo xiiga in la siiyo ee nationality dhalasho agaasimaha ka socotay gabadha walaashayd way sheegtay in identity ay u baahan yihiin bassbort mise waraaqa oqoonsi ah cunigaas inuu helo wuxuu u baahan yahay in laga ilaaliyo wax kastoo tacaddi ah iyo daryeer la-aan iyo dhibaato shakhsi in loo geeyo waa mamnuuc waxaa sheegayaa qodobka labaatan iyo saqaalaad oo dastuur cunug kasto laguma qasbi karo inuu shaqo asagoo gaarin ee la shaqaalayo wuxuu xaq u leeyahay tacliim buu xaq u leeyahay in iskuolka la geeyo oo noloshiis intii oo uu yeer yahay oo iskuolkaas wax ka barto waxbarasho wuxuu xaq u leeyahay caafimaad yuu xaq u leeyahay noloshiisa si sharci oo nidaamsan dhibaato ku jirin inuu ma aragtay u soo baarbaaraa loo baahan yahay qodobkaasaa sheegaya lama xiri karo xabsi lama geyni karo haddii daruuro keento oo dhibaato weyn oo khatar ku yahay waxaa la ogol yahay muddo yar in meel lagu haayo muddadaasna in loo keeno waalidiintiisi qofkii mas-uulka ka ahaa si loo ogaado xaaladdiisa ee nidaamka sharcigana waxaa loo baahan yahay si dhaqsi ah in loo mariyo oo xugun weyn laguma ridi karo laakiin waxaa lagu ridi karaa xugun oo aan ahayn xugun oo xabsi ahoo in meel la geeyo laga celinayo dhibaatada uu geynayo dadka u geysanayo oo tababarna lagu siinayo waxaana marka arrinta dabagalkeeda mas-uulka ah garsoorka iyo wasaaradda cadaalad wasaaradda cadaalad intii uu ku jiro xabsigaas mise dacwo ku socoto wuxuu xaq u leeyahay kaalmo sharciyeed oo bilaash ah in lacag laga qaado maxkamadihii ayadana ma bannaan waxaa mamnuuca ah haddana ee wasiirada ay sheegtay in la caskareeyo barnaamijkaas oo aad iyo aad u weyn wasaaradda gaashaandhigga ay ku mashquulsan tahay caskareynta caruurta waa mamnuuc yacni sharciga dastuurka diidaya wasaaradda gaashaandhiggana waxay ka soo saartay habraacyo fara badan yay ka soo saartay wareegtada la soo saarayna waxaa ee, taliyaasha loo sheegay iyo taliya qiibeedada oo dalka loo sheegay iyo laamaha ee, taliyaasha in marba la marba aan bannaaneen in la caskareeyo ee caruurta waxaa marka qaacidada xukunta arrimaha caruurta waxaa wey danta cunuga iyo mar kastaba laga hormarinayaa danaha kale waa in danta caruurta la ilaaliyaa waajib sharci wey arrimahan aan hadda soo sheegay waxaa lagu sheegay cahdiga ee hadda la sheegay oo ee ka hortaga caruurta ma aragtay in dhibaato loo geysto iyo caruurta xuquuqdooda in la ciyaa- eh, la ilaaliyo oo united nationka ahdigaasaa lagu sheegay qodobada halkaas ku jira iyo qodobada halkan ku jiro ee waa isla mid dastoorkana waa nafaraya markaa su-aasha kale ku soo xiigta oo aan rabo inaan wax yar ka taabto yaa looga baahan yahay caruurta xuquuqdooda inay ilaaliyaan kow waalidkii dhalay iyo iyo qaraabadii oo uu ka soo jeeday conigaas waxaa waajib ka saaran ka saaran yahay in conigaas noloshiisa eh, maxaan ku yidhaahdaa tacliintiisa caafimaadkiisa noloshiisa iyo inuu ku soo baarbaaro jawi wanaagsan qur-aankii la baro dhaqankii la baro waxaa waajibkaa saaran eh, qoyskii conigaas ka dhashay
weli barnaamijkii iyo ka guda jarno dhegeystayaal wayba noola darartanaa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada taan baydhabo dhegeystayaala asarfayl iyo markale hawada siin kulana kulan liim ku hadalaya mustaqbalka bulshada sool iyo sanaag oo geedka laga qabaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka dhalinyaro iyo odayaal ha ku qeyb galeen kulankaasi waybaa sheeganaa inti shacabka deegaanadaasi iyo iyin shacab wadaniyiin ah waana ku goonta midnimo raadinta soomaaliya
wasiirka kalluumaysiga masar bidhaan aada iyo aada baan ugu suu tahniyadeynayaa isagana waa wasiirka keliya ee ka deediyaya xi- xiliyadii dhibaatooyin ay ka dhaceen iyo dhaawacyo dawada geeyey gobolada la yidhaahdo buuhoodle dhibaatooyinka ay ka sameeyeen wax- arrinta waxtarka ah ee soomaaliyeed wax- dhaartayada aragteen waxba ay ka suurtoobi weydeen maanta annaga aynaan dhaaran bayno iyo dhisarkayna naga daaya fargelinta idima aanu waxba idinla qaybsan mayno oo waxba idinku darsan mayno oo waxba nooma ogolidin oo waxba wixii nama rabno maadaamay halkaa taagan tahay gobolladiina ku ekaadaanu leenahay daris aynu ahaano dad isdhalay baynu nahay daanayayna kala gaadhin idinkana iyagana intaasan fariin aan hawada marinaya isna waa mid aan kula socon marka waxaan rabnaa inaanu mowqafkayga maanta meesha ka caddayno arri- arrintaasna aanu meel dheer aanu ummadda soomaaliyeed ka tusno aan ahayn siyaasadda lagu jahwareere ee lagu jahwareeriyo een, dadka soomaaliyeed ee la yidhaahdo bulshada deegaanku iyadaa kala qaybsan Eh, totally bulshada deegaanku ma kala qaybsana aragtideeda iyo een, u- een, midnimadeedu waa mid dalka waxaanu ka bari mayno muwaadiniin baanu nahay dalkaanu leenahay qayb baanu ku leenahay haddii dowladdu naylowda maaha inaanu dowladda ka dudayno dowladda qof baa maamula qofkaasi uu tegaya kan ha joogo mid kale ha yimaado ka dudi mayno waxaan leenahay kii kastoo yimaada muwaadiniin baan leenahay xaq baan u leenahay inaanu eh, difaacno midnimada dowladdana waxaanu xaq ugu leenahay oo waajib ka saaran yahay inay midnimada barays ku bixiso
marka waxaan leenahay haddaad garateen inaynu waxyaalaha inaga khaldamay ama dadkan maanta inagu no- doonaya inay ina matelaan ee aan inaga ina mateli karin aad ka dhidhideen runtii arrintaa anigu waa idinku ba- eh, waa idinku soo je- waan- aad iyo aad baan idinku- idinka mahadcelinaya dhalinyar ahaan anigu caaqil cabdixamiid ah Eh, ururkan dhalinyarada ee ku midowday waxbarashada iyo runtii aqoonta waa u bixi ummadda soomaaliyeed oo dhan baad noqon doontaan insha allah khaasatan marka hore qoys baad u tihiin waxbarashada laakiin waxay noqon doontaa waxbarashadiinu mid adduunka o dhan anfacda iyo soomaaliya oo dhan
waa hagaagka dhegeystayaal weli barnaamijkii xog waranka idaacadda raadiyo baydhabo ayaa ka guda jartaan dhegeystayaal waybaanula darartana mar kale ah barnaamijkii xog waran ee idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada tabeyroosi iyo ti sagaal iyo shan shan way hartiisa nula darartan dhegeystayaal haddana waybaa ka nasadaana mid kumid ee kaalimaha suugaaneed ee qaraamiga
هلا يا نور الدين يا أستاذ الله عليك عليك
waxaan ahay darmaan ahay darmaan darshakariyo duda lagu xereeyo dabar celinin baano dantaansi bartee waxaan ahay darmaan ahay darmaan dayr dudan lagu xereeyo dabar celinin baano dandaansi baratee haddii aad haydina duunaan ku galay faras haddii aad haydina duunaan ku galay faras ambadooyan wadi jiray diyaaraadan kicin jiray ambadooyan wadi jiray diyaaraadan kicin jiray haigu deganine haigu deganin dib u joogso ama deexso dararta caanaha haigu deganine haigu deganin dib u joogso ama deexso dararta caanaha waa duulisteeniyo dayaxa aynu aadne waa duulisteeniyo dayaxa dayaxa aynu aadne
ambadowre aarintu dib jiray dayr dhaxdiisiyo dayogeelkulayan dila ahay sidiiso wandaymo korle ambadowre aarintu dib jiray dayr dhaxdiisiyo dayogeelkulayan dila ahay sidiiso wandaymo korle maxaan qalmo dayrdhalaa dambarsaday kalishee maxaan qalmo dayrdhalaa dambarsaday kalishee ama aan darka u horay durduro oon shubi jiray ama aan darka u horay durduro oon shubi jiray digdirkii dhumay ha ii diidin aana daahin kalay daada dibadda soo baro digdirkii dhumay ha ii diidin aana daahin kalay daada dibadda soo baro waa duulisteeniiyo dayaxa aynu dhaafne waa duulisteeniiyo dayaxa dayaxa aynu dhaafne
irkoda ay daba dajiyo kaliga gel jire dadkuna wuu la maala dantuna ceelakaya nimbaha dalu soo rogay irkoda ay daba dajiyo kaliga gel jire dadkuna wuu la maala dantuna ceelakaya nimbaha dal soo rogay gurba inaad xariif tahay dabsiyo nin raga tahay gurba inaad xariir tahay dabsiyo nin raga tahay doqonimo ka dheer tahay daahiga ma saarne
waa hagaagka dhegeystayaal meelasay ka dhaafnoy kaalintaasay suganeed waybaas inkaga dhammaystira doonay sinku raalgeliyaan eh maadaama waqtiga nahay wasiirka arrimaha dibadda dowladan walaalo na-ene ee jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf wayba use war ku saaray hadalka ama go-aanka kubaxi dowladda federaalk soomaaliya kaasoo ka eedan hanooleyowka xiriirka dalalka soomaaliya iyo kenya wasiirka wayba markan korey tahadhawaayey go-aanka kubahi dowladda soomaaliya reedlahanka nagaawo xiriirka yeelalaha iti kenya kaasoo uu ka tilmaamay horumar weyn saas haata waybaa intaas ka daray intii ay muhiimata intii la wada ilaalin nabadda iyo xasiloonida gobolka oo dhan jabuuti waybaa hadhawaayase reedhanknagawka xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhexeeyay jamhuuriyadda aan walaalo ene ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda walaalo ene ee kenya runtii waybaa horumar weyn oo ku jaru gobolkan igad nabadda iyo xasiloonida dartiya yaaray wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jabuuti dowladda federaalk soomaaliya baa warqad kenya andartay taasoo iyo kishaacayaasi intii afadaas reedlahan noolay xiriirka lamada dal si lahan furaya ee safaaradda lamada dowladooda waybaa muddo afartan iyo siyeed saacadoodee degmada gurceel ee gobolka galgaduudka xirna wariye ee cuweyd xasan maxamuud oo ku mid hayay wariyaasha deegaanadaasay ku howlgalaw kaasoo iyo xireen ciidamada nabad sugidda galmudugka wariyagan waybaa laamo amniga ee degmada gurceel iyo sababtan hiraylaata faahfaahin kubine waybana maxkamada hateegana ee lahayiray deegaanadaasay gurceel ee galgaduud hase ahaatee wariye ibraahim xaashi cusuble j k oo kumid wariyaasha ka howlgalow deegaanada galmudug baa sheegay intii wariyaha la kaxiray xere ciidan islamarkaasna sababtilin xiriya ka dheegeen intii eeta goor usutabi taasoo odayaal shir-an ka baxayeen degmada matabaan ee gobolka hiiraan wasiirka arrimaha dibadda etoobiya demark makeno webowse eedeyn injeedii qaar kumida hay-adaha ka howlgalow gobolka tigrey uu socona sheegay intii iskadayahayaan hay-adoosay intii xub sharci dare iyo geliyaan gobolkaasi wayba sheegay intii etoobiya iyo ku walaacsanto olole ku dhan ee sidii yaan la tacaalo lahaytii xaalado gobolkaasi tigre dameke wayba uuse ankabaaqay shakhsiyaadka iyo saaxiibada beesha caalamka intii oo faro kulabahaan arrimaha gudaha etoobiya wayba ku walaacsanaa eraya hukumadata xubno beesha caalamka iyo bilaabeen ololaha iyo ka wiiqayaan midnimada iyo madax banaanida isku duwanaadowka ee masiirka dhakaaw ummada ee ethoobiya yeeray wasiirka waybaan taas ka dara ethoobiya intii hanhayta adeymo muujaawo intii oo iskadayahayaan intii hub sharci dare iyo siyaan kooxo argagixise masiihana soo ka marmarsiiyayaan gargaar bani-aadanimo arintaasayna mal aqbalan doono yeeray wasiirka wasiirka arrimaha dibadda wayba saasabakada luusu sheegay intii dowladda etoobiya iyo ku kohanta intii la shaqayta beela caalamka siwalinku qobada dhibaatada bani-aadanimo ee ka tegan gobolka tigre qodobkan ka dambeey wayba usanagday maxkamad ka taala gariiga wayba y afar dhalinyaro aan dhaladii gariiga iyo ku xukuntay toban sano oo xabse kureed markii laga eedayay intii oo sanadkii hore iyo dabqabadsiiyeen xerada qaxootiga ankaweyn ee yurub qareenada difaacay ba sheeganantii iyo dadkun iyo fadaayeen eedeymahaasay waana laka helay saculakac ee dabkaasay oo anqabadsiiyeen xeradaasay wayba xukunka maxkamadiiyo ka sheegday intii uusa ka sheegana intii cadaalad ahayna dabkaasoo baabiciyay xerada ee ciriiriga hayay ee muuriya ee kataala jasiiradda lebosa wayba qaxooti diirayana tum i saddex kun hoylaange ama idlaange iyo kaweeleen dadkaasay guud ahaan waybaantaa kaaf meerana barnaamijkii xog warga idaacadda raadiyo baydhabo ah ee duurnimada aysan kula dararteen magaalada baydhabo ee beledka baydhabo baad barnaamijka kasiina dararsay anoo xasan caleefo barnaamijka waybaa hasaaray maxamed yariisow dhanka farsamada injineer borow intii barnaamijka lamida anu ku kulmi doono baasi kutabaane sidaas iyo nabadgelyo fii amaanilah dhegeystayaal